alqaa'il fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun walaalayaal waa su-aalihii aynu weydiin jiray sheekh cuhmaan sheekh cuhmaan horta rabadaan mubaarak insha allah ku salaamayna walaalaha halkan masjidu tawxiid iyo atlanta iyo walaalaha gobolada kala jooga dhammaantood bacda salaam sheekh su-aasha aan maanta insha allahu tacaala ku bilaaban doono saa'ilku wuxuu leeyahay ma noo soo koobi kartaa sida kala duwan ee taraawiixda loo tukado ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay ama ka soo aroortay qaababka kala duwan ee rabadaanta taraawiixda salaada loo tukado sheikhow ma noo soo koobi kartaa buu saa'ilku sheekh leeyahay xafidakum allah
بسم الله إن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan idin leeyahay shahr mubaarak calaykum tan kale haddii aan ka jawaabo su-aasha axaadiista saxiixa ah waxaa ku soo aroortay yani rasuulku sala allahu alay slam inuu koob iyo toban ragco dukan jiray mararka qaarkoodna axaadiistu waxay sheegtay saddex iyo toban saddex iyo tobankaas culamada qaarkood baa waxay ku fasireen in labadii ragco oo cishaha ay ku jirto ama maaragtay labada ragco oo sunnadii fajarka ay ku jirto in marka siyaadadu jirtayna way dhici kartaa laakiin caaisha wuxuu ahaa maa kaana rasuulu llahi sal ly slm yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi calaa ixdaa casharata ragca rasuulku sala alla alay slama bisha ramadaan iyo kayrkeedba salaaddii habeenka kama aanu ziyaadin jirin kama kordhin jirin kow iyo toban ragcadood laakiin kow iyo tobankaasi marka kow iyo toban la boobsiinayo maaha sida hadda aan yeelno annagu waxay leedahay caaisho yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna afar buu dukan jiray rasuulku sala allahu alay slama waxba ha iska weydiin bay leedahay quruxdooda afartaas iyo dhirirkooda wuu dheerayn jiray waana uu qurxin jiray rasuulku sal lla ly slam waxaa muuqata maadaama ay qabatay afartu kulley waa maarata laba laba ragco waaye ilaa xadiid kalea sheegaayo salaatu leyli mathnaa mathnaa dhahaay marka laba ragco iyo laba ragco kadib in nasasha ku jirta baa laga qaatay xadiidkan suma yusallii arbacan bay leedahay kadib afar kaluu haddana dukan jiray falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna quruxdooda iyo dhirirkooda haweydiin suma yusallii halaatha saddex uu dukan jiray oo maaragta uu watar ka dhigi jiray kow iyo tobanku marka saasay ahaayeen waa kow iyo toban uu dheerayn jiray oo rasuulku sal ly slam habeenka maaragtay mararka qaarkood badankiis uu maaragtay ku qaadan jiray markii saxaabadii rasuulka sal ly slm dhowr habeen la dukadeen waxay sheegeen inuu dheerayn jiray rasuulka sal alla alay slama qiraa'ada oo waxay leeyihin waxaan ka baqnay in maaragtay suxuurtuna dhaafto marka qiraa'a la dheeraynaya bay ahayd rasuulka sal alla ly slam salaadiisu marka laakiin hadda dadku way boobsiiyaan oo waxaad moodaa cishaha iyo taraawiixdaba in sida haalibka ah saacad lagu soo koobo wax dhanba marka kolley dadku haddii ay caajis yihiin oo hadkii maaragtay salafka lagu oqon jiro laga waayo dadka iyagoon diyaar ahayn ha la qasbo oo ha lagu qasbo maaragtay salaad la dheeraynayo oo saacad qaadanaysa kolle malihin laakiinse haddana waxaa loo baahan yahay ninka imaamka ee salaadda dadka dujinaya inuu maaragtay qiro wanaagsan uu akhriyo oo waadixa oo la fahmaayo oo qofkii inuu tadaburo oo macnihii uu fiiriyo rabaa uu ka faa'iidaysanayo laakiin wax boobsiisaood moodo in dadkii maaragtay ay wax uun ka cararayaan taasi waa salaad maaragtay saxa maaha taasi waa aad baa maaragtay looga fiican yahay marka rasuulku sal l slm dhowr habeen buu dukaday kadibna saxaabadii way weydiiyeenoo soo bixi waayey yidhaahdeen rasuulku allow sal alla slam waan maaragtay ku sugayn wuxuu yidhi igama qarsoonayn xaalkiinu laakiin waxaan ka baqay in laydinku fardi yeelo fardiyeelkii markuu meesha ka baxay yaa cumar bnu alkhadaab radia allahu canhu habeen soo baxay wuxuu arkay saxaabadiioo koox kooxu dukanaaya markaas ficnaan lahayd inaan ku kulminno nin imaamuhu dujiya ubay ibni kacab yuu maaragtay amray inuu dadka dujiyo ubayna sidoo kale salaad dheer buu isaguna maaragtay uu dujin jiray salaadihii rasuulka sal ly slam laga wariyey yani qiraa'ooyinkii laga wariyey salaatuleylka caadiga ah waxaa ka mid ahayd in rasuulku sal alla alay slam uu dukaday habeen uu ku dukaday habeen oo u akhriyey albaqara iyo aali cimraan iyo maaragtay annisaa marka marka hore macnaha albaqara u akhriyey kadibna nisaa buu ku xijiyey kadibna aali cimraan buu ku xijiyey waa taqriiban shan juza la dhihi karaa marka shan juz oo hal rag ugu akhriyey bal ka warrama waad dareemaysaa marka sida salaadda rasulka sal ay u dheerayd weliba maaragtay rasuulka sal ly slm kaana yaqra'uhaa mutarasilan mutamahila isagoo tartiib u akrinaaya yuu akrinaayay salaadaas oo xudayfa ibnulyamaan baa wariyay xadiidkaas habeen kalena weliba rasulka sal isagoo jiran buu akhriyey toddobada suuradood dheerdheer buu habeen akhriyey waa intee marka waa intee juz waa taqriiban yani waxaa la dhihi karaa waa sagaal juz meelahaas yani albaqara iyo alcimraan iyo alnisaa iyo almaa'ida alancaam iyo alacraaf iyo altawba marka saasuu u dheerayn jiray rasulka sal ly slam waxaana loo baahan yahay hadda waktigan in laga faa'iidaysto maadaama ramadaan lagu jiro oo qiyaamka iyo salaada maaragtay taraawiixdoo la dukanayaa ay tahay shacaar islaamiya in lagu dadaalo in wakti fiican maaragtay lagu bixiyo haddii ay dadkii ay maaragtay awoodaan ay u fududah in shaydaanka lala diriro oo qofku aanu dheeraysanin saacaddaas hadda la dukanayo oo aanay dhib la noqonin sababtoo ah salafka say u dukan jireen waa kaasa waan garanay iyo rasuulka salaf say u dukan jireen inay salaadda aada u dheerayn jireen oo bisha ramadaan ay ka faa'iidaysan jireen marka cumar wuxuu faray ubay ibni kacab inuu dadka dujiyey taraawiixda imaam maalik wuxuu wariyey oo sanad saxiixa uu ku wariyey inuu isaguna dadka dujin jiray ubay kow iyo toban ragcadood sheekh albaani wuxuu leeyahay waxaa cumar laga wariyey ee khilaafsan kow iyo tobankaas sanadkiisu ma asixin buu leeyahay sidoo kale caliy bn abi taalib ibn mascuud wax laga wariyey kulligiis waa daciif buu leeyahay wax ka ansaxi ma leh wabilahi tawfiiq
jazakum allahu khayran baaraka allahu fiikum sheekhana su-aashan labaad wuxuu leeyahay saa'ilku ma bannaan tahay dadka ku daba tukanaya imaamka taraawiixda dadka dujinaya inay masaaxif qur-aana soo qaataan oo ay halkaa imaamka kala socdaan si haddii uu imaamku u khaldamo ama uu qur-aanka wax ku khaldo wax ka khaldamaan si ay u saxaan arrintaasi ma bannaan tahay arrintaasna wuxuu leeyahy aada bay maarata dadka u sameeyaan marka su-aashaas weydiinaya masaaxif qofku inuu musxafka qaado salaada tukanaya imaamku daba tukanaya dabeedna imaamka halkaa uu kala socdo oo musxafka uu qur-aanka ka daawado
bismi illaah jawaabtu waxay tahay yani horta imaamka iyo way kala duwan yihiin iyo maaragtay dad ku daba dukanaayo qofka imaamka ah ahlu cilmiga badankoodu way ogol yihiin haddaanu maaragtay qur-aanka xifdisanayn inuu musxaf uu ka akhriyo oo waxay soo daliilsadaan qaarkood waxay leeyihiin yani umaamayuu salaada qaadi jiray gabadhii awoga u ahaa oo umaamo ahayd yuu qaadi jiray marka musxafkii in la qaado ayaa ka sahlan bay leeyihiin taas teeda kale caaisha mawlaheedii dakwaan ahaa amartay inuu maaragtay salaada dujiyo qur-aankana ma aanu xafidsanayn marka musxaf buu ka dujin jiray laakiinse in ma'muumiinta ay masaaxif oo ay yidhahdaan waan la soconaynaa oo qaarkood xataa maaragtay aada arkayso inay la akrinaayaan taasi wax saxa maaha rasuulka sal slam waa uu diiday gaar ahaan la akhrintaanu waa wax aada u liita oo rasuulka sal ly slam mar buu maqlay maaragtay dad qur-aankii gadaashiisa akhrinayo wuxuu yidhi ma qur-aankaad gadaashay akhrisaan markaasay yidhahdeen haa markaasuu wuxuu yidhi oo waxaan iri buu leeyahay maarata maxaa lagugula maaragtay doodaya lagugula qaqabsanaya qur-aankii saa ha samaynin uu yidhi inaad faatixada akhrisaan moogi wax kale macnaha ha akhrinina marka yani xadiidka abu daawuud baa wariyey oo sanad saxiixa ku wariyey sheekh albani uu tasxiixiyey marka in yani imaamkii lagula lagu qabsado qiraa'adii oo lala akhriya ma banaana wax faa'iidana kuma jiraan qofku inuu imaamka dhegaystayaa faa'iidadu ugu jirtaa hadduu imaamkii uu wuxuu akrinaayo uu tadaburo qofku faa'iido weyn buu ka helayaa salaadda uu la dukaday uu la taagan yahana habeenkii o dhan soo taagnaayo oo kale ay u noqonaysaa sida rasuulka sal slm ka ansaxday xadiidkii maaragtay sunanka ku jiray man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla qofkii imaamka la istaaga oo salaaddii la dukada ilaa uu imaamku salaaddii ka dhammeeyo habeen dhan taagnaantiis baa qofka loo qoraa sheekh bnu cuthaymiin mar arrintaa la weydiiyey oo ay leeyihin imaamkii baan maaragtay mutaabacaynaynaa qur-aankii bay qabsanayaan wuxuu leeyahay sunnaday khilaafsan tahay buu leeyahay afar dhinac bay ka khilaafsan tahay sunnadii marka ugu horreysa qofkii musxafka haystay wuxuu weynayaa buu leeyahay inuu gacantiisa midig gacantiisa bidix kor saaro marka uu maaragtay salaaddii uu dukanayo uu taagan yahay labadiis gacmood waxay ku mashquulsan yihin musxafkii ku mashquulsan yihin teeda kale waxaa qofkaas maaragtay ka dhacaysa buu leeyahay dhaqdhaqaaq fara badan oo aan loo baahnayn oo musxafkii inuu furo oo uu xiro oo maaragtay haddana kalkisha gashado iyo waxaasoo kale yaa dantu ku qasbaysaa tan saddexaad sheikhu wuxuu yidhi dhaqdhaqaaqaas uu samaynayo laftiisu asaguu ku fekerayaaho yani khushuuci baa maaragtay ka yaraanaya qofkaas tan afaraadna wuxuu leeyahay waxaa maaragtay wanaagsanayd oo sunno ahayd in qofku meesha uu maaragtay ku sujuudayo uu fiiriyo laakiin hadduu yidhaha musxaf baan maaragtay fiirinayaa waa uu ka mashquulaya taas waxaaba dhici karta marka qaarkood qofku markuu qur-aanka uu ku mashquulay musxafkaas uu ku mashquulo inuu ilaawoba inuu salaad ku jiro marka khushuuci baa marka meeshaa ka baxaaya taasi ma marka waa wax laga fiican yahay ha laga digtoonaado haddii la rabo in loo toosiyana oo dano ay dad ku qasagooda aanay qur-aanka waxba ka aqoonna waxaa ku filan maaragtay hal qof keliyaha ku filan maaha inay iyaga dhan maarata ku wada mashquulaan wabillahi towfiiq
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم طيب إن شاء الله إخواني su-aasha saddexaada walaalayaal maanta sheikha la weydiinayo kolley isagaan ku wareejinayna insha allah waxaa weeye taraawiixda dadka tukanaya maaragtay marka la tukado taraawiixda labada ragcadood ama afarta ragcadood oo hore dad baa waxay sameeyaan in maaragtay kelmad sheikhu jeediyo ama ninka imaamkaha uu kelmad jeediyo wacdiya marka taraawiixda dhexda lagaga jiro marka arrintaa diintu maxay ka qabtaan baa sheekh insha allah la weydiinayaa kolley sheekhu su-aali wuu haystaa insha allah isagaa nooga jawaabi doona
ha bismi illaah middan ah kelmadda la jeedinaayo mar walba la caadaystay afar ragca kadib waxaan aada uga baqaayaa inay dhib keento oo ay maaragtay bidco noqoto sababtoo wixii la daa'imo iyadoo salaaddii maaragtay ay socoto oo aanay dhammaanin dee salaaddii maaragtay u ekaanaysaa sideedana maaragtay acmaashu waxay ku kala duwanaataa daaimaad daa'imidda la daa'imaayo iyo daa'imid la-aanta marka wixii la daa'imo haddana salaaddii maaragtay ku dhex jira waxay u ekaanayaan wax maaragtay laasim ah oo maaragtay sunno ah ihaamka noocaasoo kale inuu dhacaayna waa khalad oo arrintaas maaragtay bidco ka fogaan mayso marka daruuro keenaysana garan maayo teeda kale waxaabaad moodaa in dadkii lagu qasbayo inay hadalkaa maqlaan haddii taraawiixda la dhammeeyo kadib yacni hadduu qofku mararka qaarkood u baahdo hadal yuu hadli karaa markaasaa qofkii rabana iska tegi lahaa qofkii rabana uu dhegaysan lahaa marka sideeda maaragtay raggii ciidda maaragtay khudbada soo hormariyey oo kale inay kuwaasoo kale ka wadaan baan ka baqaaya dadka inay ku qasbaan ay rabaan inay dhegaystaan taasina wax maaragtay saxa ma ahan wabillahi towfiiq
su-aasha afraad wuxuu leeyahay saa'ilku qof sooman oo neef qaba ma qaadan karaa maaragtay daawada neefta taasoo ah maaragtay daawo hawada sida baashan abufaashta la yidhaaho kale oo sanka uu saa ugu jiidayo soonkii ma u jiraa mise waa ka jabay fadlan walaal iiga soo jawaab waan u baahnahaye marka jazaakum allahu khayr ayuu qofkuu leeyahay jazaakum allahu khayran marka waxaa weeye qofkii neef qaba ma bannaan tahay inuu maaragtay daawada sheikhana qaato ayuu su-aalku weydiinayaa waana daawo hawa-a weeyaanoo sanka ayuu maaragtay qofkii ku jiidayaa daawada sida baashan abufaashil ayahu qofku mithaal usoo qaatay marka su-aashan afraadna sidaa weeye sheekh fadlan
ha bismi illaah ha su-aashan ku saabsan qofka neefta qaba walaalkan wuxuu leeyahay dawada waa hawo un haddii arrintaas ay sax tahay oo meesha wax aanay jirin waxba maaragtay afurin maayo qofka haddiise ay wax kala jiraan waa maaragtay waa laga baqaa qofkii inuu maaragtay ku afuro inkastoo culamada qaarkood ay leeyihin waxaan wax joogka gaaraya maaha oo sambadan kore iyo wax noocaas oo kale bis un bay maaragtay furaan haddii marka arrintu ay hawadaas keliya tahay mashaayikhda badankoodu saasay iftoodaan oo sheekh ibnu baas iyo sheekh ibnu uthaymiin iyo sheekh ibnu uthaymiin marka wuxuu leeyay marka qaarkood wax waxaa jira maaragtay qofkii hoos u gelaya oo kale ah taas marka waa lagu afurayaa buu leeyahay hadduuse u bahan yahay qofku afurayaa buu leey kadib waa iska qadaynaya teeda kale hadduu qofku marka jiradiisu ay tahay jira joogto ah oo maarata aanu ka maarmaynin daawada haddii la yidhaha xataa wuu ku afurayaa yacni waxaa u furan inuu maaragtay afuro oo uu marka iطcaam uu sameeyo wuxuu isu bedelaya iطcaam sababto qofkaas waaba macduurba marba haddaanu ka joogi karin waxan oo ilaa o ilaa ay tahay yani maalinuu ka soo raynayo aysan jirinoo maalin walba uu u baahan yahay inuu dhowr jeer isticmaalo waxan waa qofkaas waa macduur wabilahi towfiiq
bismillah su-aashan sheekhana wuxuu saa'ilku weydiinayaa xaaskiisa ayaa waxay maaragtay qabtaa cudurkan la yidhaaho maaragtay dibestig ama waxay qabtaa sunkarow bay qabtaa mana soomi karto waxay rabtaa inay quudiso qof maalin kasta oo ay maaragtay afurto marka wuxuu saa'ilku leeyahay ma u bannaan tahay walaalaheed ayaa jira oo agoonahoo soomaaliya jooga inay boqol dollar u dirto bisha maarata ayaamaha ka tegey waxay ka shakisan tahay inay bisha dhexdeeda ka dhammaato waayo waa dad badan oo qof ayaa way adag tahay in qof walba yacni gooni loo quudiyo markaa su-aashu waxaa weeye nuxurkeedu ma bannaan tahay inay maaragtay dadkaas oo dhan ay mar ay maaragtay wada afuri soddonkaba ay mar wada afuriso oo ay boqol dollar u dirto jazaakum allahu khayran
bismi illaah sideedaba waxaa furan in maaragtay masaakiin fara badan oo macnaha soddon ah yani hal maalin la quudiyo marka meeshan ay leedahay bishii inaanay dhammayn baa dhici karta oo ay maarata lacagtii dhaqse iska dhammeeyaan wax dhibay keenaysa arrintaasu ma laha haddii ay maaragtay soddon qofood ay maaragtay cuntay walow toban maalmood gudahoodba ha ku cunaane wax dhiba mala ama hal maalin hadday rabaan ha ku cunaane waxaa loo baahan yahay uun soddonkaas maalmood baa loo baahan yahay wax u dhigma oo soddon qof oo masaa yani soddon miskiin in wax la siiyo unbaa maaragtay muhimaddu ay tahay marka in maaragtay bishii oo dhan ay socoto oo maalin walba wax la quudiyaahi yani khasab maaha wabilahi towfiiq
bismi llah saa'ilkani sheekhana wuxuu weydiinayaa gabadha xaamilada ah iyo maarata midda iyo iyo midda gabadha uurka leh ama maarata midda ilmaha nuujinaysa ma waxaa laga rabaa inay maaragtay wuxuun idcaamiso oo ay maaragtay ay bixiso maaragtay inay fidyadii bixiso mise qallana waa looga baahan yahay oo waa inay soonkii kusoo celisaa su-aashaasi walaalku weydiinaya jazakum allahu khayran
bismi illaah haddii xaamilada iyo islaanta wax nuujinaysa uu soonku u dhib ku yahay oo aanay maaragtay awoodin ou aada u dhibaayo ama ilmihii ay aada ugu dhibtoonayaan waxaa laga rabaa uun quudintaasun baa looga baahan yahay qof miskiina ay quudiyaan maalin walba sidaasaa raajixa oo rasuulku wuxuu yidhi sal alla ly slam in allaha wadaca can ilmusaafiri shatra asalaati waasawma can ilmusaafiri wa can ilmurdici walxublaa yacni qofkii musaafirka ahaa salaaddii iyo soonkii salaaddii nuskeed baa maaragtay laga cafiyey oo salaaddii afareyda ahayd labuu ka dukanaya soonkana sidoo kale inuu iska afuro ay u bannaanta sidoo kale haweentii wax nuujinaysay iyo maaragtay tii uurka lahayd laakiin qofkii musaafirka ahaa inuu maaragtay soonkii uu soo qadeeyo maxaa u daliila waxaa u daliila aayaddii ahayd man kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofka idinka in ka mida ee jiran ama safar ku jira waxaa maaragtay looga baahan yahay oo saaran maalmo kale marka cunno bixintii yay u soo hartay qofkii da'da ahaa ee aan da' maaragtay darteed la soomi karin iyo haweentii uurka lahayd iyo tii wax nuujinaysa woodin oo marka alla qowlkiisa uu yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waxaa soo gelaya dadka noocaas oo kalea soo gelaya marka fidyaa laga rabaa oo inay maaragtay miskiin quudiyaan ah taasaa marka raajixa oo ibnu cabbaas iyo ibnu cumarna maaragtay ka sugnaatay oo ibnu cabbaas wuxuu yidhi haddii xaamiladu ay nafteeda u baqdo tan wax nuujinaysana waladkeeda ay u baqdo bisha ramadaan way afurayaan buu yidhi maalin walbana booskiisii qof miskiinay wax siinayaan walaa yaqdiyaan buu leeyahy mana soo qadayaan buu leeyahy ibnu cumarna saas oo kale waxaa laga weriyay inuu haweentiisii oo uur leh uu faray arrinkaas oo uu yidhi iska afur oo maalin walbana quudi qof miskiin ah walaa taqdii hana qadayn buu yidhi ahlucilmiga qaarkood marka waxay leeyihin hadalkaa ibnu cabaas iyo ibnu cumar saxaabada maaragtay wuu ku faafay bay leeyihiin wax khilaafsanna lama arag bay leeyihiin teeda kale tafsiirka ibnu cabaas wuxuu calaaqale leeyahay sababu nusuulku calaaqale leeyahay xadiidna waxaa lagu sheegay in tafsiirka ninka saxaabiga ah hadduu calaaqale leeyahay sababu nusuulka uu maaragtay xukunkiisa uu yahay marfuuc inuu noqonayo marka aqwaal kalena way ku jirtaa laakiin saas yaa maaragtay agteeda raajix ka ah waxaa dhici karta marka tan wax nuujinaysa mararka qaarkood in mushkilada haysataa ayna wax nuujin keliya ahayn ay nifaaska iyo ku jirto oo maarata dhalmadii ay ku cusub tahay inta marka nifaasku uu socdo oo dhiiggu uu ka socdo dhiigga baa soonkii u diiday ee arrintu ma ahan waa daciif iyo wax noocaas oo kale ah hadday si kasta u xoog badan taha uma bannaana inay maarata soonto uma bannaana marka maadaama dhiiggo dhiiggaasu uu ka celiyey soonka dhiiggaa dartiis bay maaragtay u afurtay marka la dhihi maayo maaragtay miskiin bay quudinaysaa la dhihi maayee inay soo qadayso ayaa laga rabaa markaas waa xaalad marka khaasa taas waa marka maaragtay dhiiggii nifaaska dhiig dhalmadii uu hayo waay oo dhiiggaasa soonkii ka reebay marka markii laakiin daahir ay tahay oo maaragtay masalan cunuga nuujintiisa iyo wax noocaas oo kalea ay maaragtay ay u afurtay darteed oy saa u maaragtay u cabsatay cunugii ama nafteeda u cabsatay laakiin daahir ay tahay waa markaas marka laga hadlaayo ma ahana markii maaragtay dhiiggii dhalmada ay ku jirto ma aha wabilahi towfiiq
jazaakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum sheekhadan sheekh cuhmaan su-aasha sheekh wuxuu leeyahay toddobaad miya su-aasha toddobaad wuxuu leeyahay saa'ilku ramadaanta oo dhan dad baa jira gaadhiyaal saaran oo maaragtay waddada wada oo safar ku jira ama sanadka oo dhanbaba iyo kuwa kale diyaaradaha maaragtay la socda iyo kuwa badaha ku jira iyo waxaas oo dhan oo had iyo jeer safar ku jira marka maxay sheekh kuwaas xukunkoodu noqonaya maxaase ugu naseexayn lahayd su-aashu saas u weydiinaya asalaamu calaykum waraxmatullah
bismi illaah qofka musaafirka ah haddaanu soonku dhibaynin waxaa u wanaagsan inuu soomo oo saxaabadu waanay maarata qaarkoodna way soomi jireen qaarkoodna way afuri jireen marka ay maaragtay musaafirka ay yihiin arrintaas waa arrin waasica laakiin qofku marka uu soonka ku dhibtoonaayo ayay maaragtay makruuhu noqonaysaa inuu soo oo waa midii uu yihi rasuulku sal ll slm laysa min albiri asiyaamu fi safar yacni samafalki ka mid maaha in soonkii dhexdiisii maarata la soomo waa qofuu dhibaayay yuu ka hadlayay markaa rasuulku sal alla alay slam marka maarata qofkii diyaaradda ka shaqaynaya ama gaariga wada haddii soonku u sahlan yahay inuu soomaya wanaagsan si maaragtay dimadiisu ay beri u noqoto oo wakhtigii muslimiintu ay soomayeen uu soomo oo qada aan loogu yeelanin haddii marka xoogaa uu dhib ku yahay ruksadaas xaq buu leeyahay oo qofku waa u afuri karaa wakhti kaleo marka aanu musaafir ahayn oo uu maaragtay degan yahay ile dadku mar walba sanadmar walba shaqey bay nasanayaan inuu marka wakhti munaasaba uu raadsado oo uu qadeeyo yaa waajib ku ah weliba ma bannaana in qadihii dib loo dhigo sanad kadib oo soonkii kale uu kugu soo galo adoo maaragtay aan qadaynin ma bannaana wabillahi towfiiq
jasaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum saa'ilkani sheikhana wuxuu leeyahay magaalada aan deganahay oo ah waddanka maraykanka masaajidada marka ay ururiyaan sakaatulfidriga waxay kaga qaataan dadka lacag dhan tusaale ahaan toban dollar ayay qof walba ka qaadaan markaas sheikhow ma sax baa taasi oo lacag ma lagu bixin karaa sakaatulfidriga wajazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum sheekh
bismi illaah mas'aladan lacagta ah ay dadka lacagta ka qaadayaan haddii qasadkooda uu yahay inay lacagtaa diraan oo markaa waddamadii islaamka loo diro oo cunno lagu gadaayo haddii wax baasa kuma jiro laakiin haddii la og yahay inay lacag ahaan u bixinayaan oo ama maaragtay meeshay u dirayaan lacag ahaan loo bixinaayo oon cunno lagu gadaynin ama meeshay u joogaan lagu bixina taasi ma bannaana rasuulku sal lla ly slam waxa uu maaragtay waajibiyey waa cunno haddii zakaatulfidriga ay ku baxayso lacag ay ku baxayso rasuulka sal l slm waa uu sheegi lahaa waagaasiba lacagi wey jirtay allaha sharcigan maaragtay soo dejiyana wax caalamku suu noqon doono waa uu maaragtay ka warqaba weligiis weligiisna waa ka warqabaa marka maadaama cunno uun la sheegay in cunnadaa la dhaafo ma aha qofkii lacag diraaya waa inuu u diraa dad cunno inay ku gadaayaan uu ku kalsoon yahay wabillahi towfiiq
jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum sheekh cuhmaan wuxuu leeyahay saa'ilkani sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd inuu safafka eegi jiray ama uu maaragtay sixi jiray marka uu salaada ku jiro ama hagaajin jiray safafka markaa su-aashiisi waxaa weeye wuxuu leeyahay taraawiixdana miyaa la eegayaa oo la hagaajinayaa safafka yacni sidii salaada kale loo tixgelin jiray oo safka la simin jiray oo ayaa taraawiixdana sidii oo kale un baa la raacayaa masaajidka ay ku tukadaanna male maaragtay xaqiijin roogga ku yaala ma xariijin xariijimahan dhaadheere maaragtay ku yaala roogga masaajidkoodu ma leh marka maxay samaynayaan mar walba main safka la hagaajiya waqtiga taraawiixda lagu jiro oo imaamku uu soo baxo jazakum allahu khayran asalaamu calaykum
bismi illaah salaada jamaacada ah waxaa waajiba in safafkeeda la toosiyo farad iyo maaragtay sunnana kalama laha marba haddii jamaaco la wada dukanaayo waa in la toosiyaa imaamkiina waa inuu ku dadaalaa siduu faradka ugu dadaali jiray waa inuu taraawiixdiina ugu dadaalaa taasaa mashruuc u ah ibna maahan warkan uu walaalkeen sheegayo uu leeyahay masjidku ma lahan xariiqin ma laha xariiqin la-aan baa safkii la toosin karaa haddii anqawyada maaragtay laysku dhajiyo oo cerbihii laysku aadiyo safkii waa uu toosayaa oo luguhu inta hore waa kala dheeraan karaan laakiin inta dambe haddii laysku aadiyo safkii waa uu toosayaa marka safka toosintiisa waa in lagu dadaalaa a'immadu aanay fududaysanin arrintaas waxaadna moodaa degdegta la degdegaayo yaa keenaysa inaan safkii dan laga gelin waana khaladtaasi wabillahi towfiiq
jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wuxuu leeyahy sheekhana saa'ilku ma shardibaa in la dhammeeyo qur-aanka taraawiixda rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku bilaabi jiray maaragtay albaqara ilaa iyo birabinaas mise si kale ayuu u tukan jiray calayhi salaatu wasalaam su-aashaas sheekh weydiinaya saa'ilku
bismi illah horta marka ugu horreysa rasuulku sala allahu alay wasalama ramadaan kaamila oo uu saxaabadii dujiyey ma jirto waa un dhowr habeen unbuu maaragtay dujiyey rasuulku sal alla alay slama salaatuleylkiisana waxaa lagu yaqaan inuu dheerayn jiray rasuulku sal ll ly slama taraawiixda lafteedana waa uu dheereeyey rasuulku sala allahu alay wasalam dheerayntu marka qur-aan badan in la akhriyey unbay tusinaysaa laakiin hadda kow inta laga soo bilaabay maaragtay albaqara inta laga bilaabay birabinaas la geeyey lama soo werin laakiin saan hadda ata sheegayna salaatuleylka qaarkood sida uu dukanaya rasuulku sal lla ly slama afar juz iyo maarata sagaal juz iyo wax lamid ah waad garan kartaa haddii la yidhaha soddonkaba maarata saas ha lagu wado in in dhowr jeer la khatimaayo oy dhici karta maaratay toddoba jeer sideed jeer toban jeer in la khatimo calaa kulli xaal ma ahan maaragtay qur-aankii in kulligiis la wada maaragtay akhriyaahi wax mamnuuca ma aha ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen qur-aankii maqlaan way u baahan yihiin way maaragtay way wanaagsan tahay bay yidhahdaan inay wada maqlaan qur-aankii laakiin haddii haddii ku adag tahay taasi xoogaa maaragtay khasab laga dhigi maa marka sida uu hadda su-aasha u dhigay ninkan su-aasha soo weydiiyey uu leey ma shardi baa maya shardi ma aha qur-aanka in la dhameeyaa shardi ma aha laakiin iyaduna ma ahan wax badan qur-aanka in la dhameeyaahy maaha qur-aan aada u badan in la akhriyey yani habeenkii in juz la akhriyaahy ma aha taraawiixdii in la dheereeye maaha taas lafteeda daat waa annaga ka soo hadlayn oo sida caadiga maaragtay qiraa'ada maaragtay rasuulka sala alla alay slam waxaa la sheegay inay mararka qaarkood kala duwanaan jirtay yani dheeraan mararka qaarkood waxaa la sheegay inuu ragco walba ku akrin jiray ya ayuha almuzammil oo kale ya ayuha almuzammil marka waa labaatan ragcadood waa labaatan aayadood aan dhihi lahaa mararka qaarkoodna yani konton aayadood oo kale inuu ragcadii ku akrin jiray waxaa maaragtay rasuulka sal ly slama ka sugnaatay inuu yidhi qofkii habeen dukada habeen dukada boqol aayadood ku dukada lam yuktab min alghaafiliin xadiid kalena laba boqoloo aayadood buu sheegay rasuulka sal ly slam in maarata qofkaas loo qoraayo inuu qaanid uu yahay oo mukhlis uu yahay calaa kulli xaal waa anagii sheegnay in maaragtay uu afar juz iyo sagaal juzba maaragtay taqriiban uu dukaday rasuulka sala allahu alay wasalama cumar markuu ubay ibnu kacab uu yidhi dadkii oo maaragtay koob iyo toban ragca uu dujiyey ubay waxaa la weriyey oo ka ansaxday inuu boqolaal akrin jiray yani boqolaal yani suuradaha maaragtay boqolaalka ah min jiray yani boqolaal aayadood buu akrinayay markaasaa dadku intay daalaan bay maaragtay ula ay cuskin jireen macnaha taagnaanta la taagan yahay marka fajarku uu soo dhawaado un bayna ka bixi jireen salaadda marka arrintu marka waa saas lama laha maarata waa shardi lama laha haddana macnaheedu ma aha juska haddii la akhriyey habeen kasta in la dheereeyo maaha macnaheedu wabilahi towfiiq
jazaakum allahu khayran su-aasha ugu dambeysa sheekhana sheekh cuhmaan wuxuu saa'ilku leeyahay masaajid keli ah inta taraawiixda lagu tukado tahajudna ma lagu tukan karaa habeen keliya maarata ama ama ama habeennimada yacni waxaa weeye hal masaajid weeye qola taraawiixda ay ku tukatay qolada kalena waxay ku tukatay tahajudkii ama imaamku ha kala tuwanaado ama isku mid ha noqdo marka saasaad muddo su-aashu sheekh inay tahay xafidakum allah tafadal
bismi illaah masaladan tahajudka lagu magacaabo dadku hadda tahajudka ay u yaqaanaan waxaan u malaynaa salafku waxay ku magacaabi jireen tacqiiba iyo waxaas inay dhihi jireen u malaynaa haddaan maaragtay aan xifdigayga aan khalad uusan gelin qaarkood xoogaa way dhibsan jireen qaarkoodna way ogolaan jireen gaar ahaan haddii maaragtay masjidkaas marka hore la dukanayay aan watarka la dukanin ee dib loo dhigtay watarkii de waa salaaddii xoogaa loo soo nasto unbay noqonaysaa hadda wax mamnuucaya igama muuqdaan meeshaas ahlucilmiga zamankan joogana badankoodu saasay u badan yihiin waxaana keenayaad moodaa salaadan hadda tahajudka lagu magacaabaayo waa salaaddii hore iska gaaban oo saan sheegnay cishihii iyo wixii o dhan ba hal saacad lagu dhammaynaayo maalan ramadaankiina haddee in maaragtay salaaddii la dheereeyo qiraa'adiina maaragtay la badiyo yaa sunno ahayd marka taas baad moodaa inay keenayso inay gadaaldama haddana isu yimaadaan dadkii marka hadda ma aragtay wax hadda baas igalama muuqdaan haddii arrintay saasoo kale u dhacdo oo masjidkii ma aragtay taraawiixdii dib loo dhigo waxaan dhihi lahaa macnaha watarkii dib loo dhigo laba jeer in watar la dukadaa ma banaana haddii markii hore watarka lagu khatiman hadda salaaddii in la joojiya aad moodaa ila ku khatimuu yiri rasulka sal slam salaadiina habeenka watar ku khatimuu yiri marka haddii watarkii dib loo dhigo yani waa iyadoo xoogaa loo soo nastoo kale un bay maaragtay ay noqonaysaa tahajudna asal ahaan hadda waxaa loo yaqaanay salaad marka la seexdo oo la soo kaco kadib la dukado ayaa loo yaqaanay laakiin ramadaanku shan caadadu waxay ahayd sida maaragtay rasuulka sal sl waqtigiisiina maaragtay lasoo werinaayo cumar markuu ubay uu amarkaas siinayana ku cad in marka uun cishaha la dukado maaragtay sunnadii cishahana la dukado kadib daraawiixda ay bilaabanaysa marka haddii la dheereeyana waa sida sunnadaahiyadoo aada u fiicnayd waaye oo waqti dheer lagu qaato haddii hadda la gaabiyana oo mar kale loo soo noqdana biidni illah waxaan rajeynaya inaanay wax baas aanay lahayn wabillahi towfiiq
jazaakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum maanta su-aalaheennii sheekhana intaasay ku egyihiin walaalayaal idinkuna insha allahu tacaala wixii kale su-aalo u qabtaan sheekha istibsaara insha allah waad garanaysaan meeshii lagu soo hagaajin jiray su-aalaha kusoo hagaajiya baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi